ilaahay subxaana watacaala markii hore intuusan makhluuqaadkan iyo waxanba abuurisay nabada ayuu wax walba qorsheeyey oo meel dhigay wax walba markuu qadaray oo qaabku u dhici lahaa intuu ogaaday uu rabbi subxaanahu watacaala qoray waa intaan waxba la abuurin sida nebigu sal lay slam xadiis saxiixa ku leeyay ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bihamsiina alfa sana yani intaan samaawaadkii dhulkaba la abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu ilahi subxaana watacaala makhluuqaadka qadarkoodii iyo wax walba kala qoray oo qorsheeyey alla subxana watacaala ayb marka taasi waxaa la yidhahdaa taqdiir caam baa la yidhahda ataqdiir alcaam baa la yidhahda waxaa jira isagana ataqdiir alcumri mid la yidhaahdo culimadu dhahano yani ruuxa cimrigiisa markii uu adduunka yimaado intuusan imaaninoo uurka ku jiro ayaa waxaa haddana la qorayaa in alle inta uu nool yahay wuxuu samayn lahaa iyo markuu dhinto kadib adduunka dhaaf wuxuu ku dambayn lahaa waa qoraal labaad oo waa sii xadiidka cabdullahi bin mascuud kusoo aroortayo malagii loogu diray isagoo ilmuhu uurka ku jiro oo ajashiisa iyo cumrigiisa iyo la qoray maaragtay shaqi miya misqaciid camalkiisa la qoray macna marka ataqdiir alcumri bay dhahaan culimadu waxaa kaloo jira isagana taqdiir xawli ah sanad walba ilahay waxbuu qorsheeya subxana watacaala oo iyadana waxaa laga qaadan aayadda qur-aanka ahy inaa anzalnaahu fii leylati qadri inaa anzalnaahu fii leylati mubaarakatin inaa kuna mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim yani taqdiir waxaa la yidhahdaa sanawi ah sanad walba ama xawli ah sanad walba ilahi subxaana watacaala wixii dhici lahaa sanadkaas ayaa si gooniya loo qorshay taqdiir yawmina waa jira isagana maalin walba hawl baa jirta ilahi subxaana watacaala uu qadarayo o samaynayo macna yani yas'aluhu man fi samaawaati waalard kula yawmin huwa fii sha'nin waa si aayadda ah kula yawmin huwa fii shanin maalin walba ilahi subxana watacaala waxunbuu qorshaynaya o samaynaya macna marka qadarka noocyihiisaasoo dhan in la rumeeyo ayaa macnaha ilaa ay ka rumeeyaan waxba ilahay ka aqbali maayo subxana watacaala uma istadalla markaasu wuxuu soo deliishaday cabdullaahi biqowli nabiy sal ly sl nabiga odhan xadiidkan wuxuu qaybka yahay xadiidkii dheeraa ee cumar bin khataab radi allahu canhu uu nabiga ka warinayay sal lay wasalam ee jibriil uu u imaan jiray saxaabada iyo nabiga wada fadhiya sal lay wasalam isagoo nin socotaa u eg markaana su-aalo badan buu nabiga weydiiyey sal lay wasalam su-aalaha waxaa kamid arkaanulislaamka iyo arkaanuliimaanka arkaanuliimaanka way kuwan marka saacadda calaamadaheeda su-aalahaasuu weydiiyey ayadoo ujeedadu ahayd saxaabada la fadhiya nabiga sal alay wasalam inay bartaan oo la baraa la doonay maana saasuu nabiga u weydiinayay nabiguna marka waa jawaabayey oo wuxuu u jawaab celinayey jibriil buu u jawaab celinayay marka nabigu wuxuu yuri sal lay wasalam aliimaanu iimaanku waxa weeye an tu'mina inaad rumayso billahi ilahi inaad rumayso wamalaaikati malaaigtiisa inaad rumayso wa kutubihi kutubtiisa inaad rumayso wixii laga magacaabayna magacooda inaad rumayso wixii kale la magacaabin duuduubka inaad rumayso wa rusuli rusushiisa inaad rumayso walyawmi alaakhiri maalinta aakhira inaad rumayso isa soo saaris wa tumina wa an tu'mina inaad rumayso bilqadari qadarka ilaahay inaad rumayso khayrihi midkiisa khayrkaa iyo wa sharihi midkiisa sharkaaba oo sanagii soo marnay washaru laysa ilayka ilaahay xaggiisa wax sharaba maba ka yimaadaba ilahay wuxuu samaynayo dhan wax waa wada khayr cilmi qaar waxay yidhahdeen waxaan uun la dhihi karaynin ilaahi subxaana watacaala edabsi laga edabsanayo iyo afkoo la wanaagsanaya daraaddeed ayaan la odhan karaynin sharku xagga ilahay ku ka yimid laakiin sidaa macno ka fiican bay macnaha saxdaa wuxuu yahay ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa iyo waxyaaluhuu samaynayo isaga marka loo fiiriyo kulligood waa wada khayr waxaan khayr ahaanba ilahay kama soo fula subxana wataala laakiin addoommada marka loo fiiriyo ayaa qaarna waxaa lidhi yani shar uu ku noqonaya shar ahaan uu noqonaya waa wixii rabbi sameeyey baa shar noqonaya ficilkiisii maaha shar buu qaar ku noqonaya qaarna khayr buu noqonaya marka sharka iyo khayrku waa marka addoommada loo fiiriyo laakiin ilahi subxaana watacaala kulli waxa kasoo fulayo dhan waa wada khayr macna taa macnaheedu waxa weeye yani shaygan inaga sharka noogu muuqda ee dhinaca sharka kale maslaxadiisaa ka badan maslaxada ku jirta iyo khayrka ku jira ayaa wuxuu ka badan yahay dhanka sharka inaga noo muuqda masalan yani waxa weeyaan ruux xoole haystay oo kale haddii xoolihii laga qaado ama ruux haddii cudurra lagu rido oo cudur ku dhaco oo la imtixaano shar baan u arkaynaa laakiin ilaahi subxaana watacaala xaggiisa sharka ku ji- dhibka ku jira iyo dheefta ku jirta iyo maslaxada ku jirtaa waxay ka weyntaa dhibaatada ku jirta ka badan ka weynta macna maslaxadu hadday weyn tahayna shaygaasi oo maslaxadiisu ay raajix tahayna lama yidhaahdo waa shar waa khayr macna saas wey macna marba hadday maslaxada ku jirta ka xoog badan tahay yani mafsadada iyo dhibka ku jira saas wey saas daraaddeed bu ilahi subxana watacala uu yihi zahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun lacalahum yarjicuunadaas addoommadu gafkay galeen iyo khaladka galeen intay isxustaan inay soo laabtaan oo ka noqdaan ayaa maslaxada raajixada ee ku jirta fasaadka dhulka dhacaya fasaadka dhulka dhacaya maslaxada raajixada ee ku jirta waa inay addoommadu isxusustaan oo soo laabtaan oo soo noqdaan ilaahay marka subxaana watacaala ujeedadaasuu ka leeyahy taa marka la fiiriyo marka maslaxada raajixa maslaxada ku jirta raajixa addoommada qaarkood marka markii loo fiiriyo unbaa laga yaabaa in shar macnaha iyo dhib ay noqoto ayib wa can cibaadati bni saamit anahu qaala wuxuu yihi libnihi macnaha hadda kahor baynu miaal ka bixinay wax adag maaha miaal baan hadda kahor ka bixinay waxaan nidhi yani ninka dhakhtarka walilahi lmasalu laclaa ninka dhakhtarka ah markuu ruuxa gubayo masalan ama daawo fadhaad oo dhibaysu siinayso ficilkaa uu samaynayo iyo shaygaa uu samaynayo ruuxii waa ku dhibaatoonaya dabka ruuxa lagu dhajinayo waa ku dhibaatoonaya jeexjeexidda la jeexjeexayo waa ku dhibaatoonaya ha ku dhibaatoodee haddana waxa laga raadinaya laga doonaya ka xoog badan soma caafimaad baa lagu raadinaya taa lagu raadinayo marka loo fiiriye ka imaanayso dhibkan yarka ee meesha ka muuqdayo waxba maaha saas way macana waxba maaha yani meel booku noqota iyo dabka xanuunka iyo daawada khalaarkeeda iyo waxa lagu raadinayo maslaxada ku jirta marka loo fiiriyo waxay noqonayaan laciin safiir bay noqonaysa saas daraaddeed kaasoo kale waxaa la odhanaya waa shar la odhan maayo waa khayr baa laodhan soo maa kulli ilahi subxaana watacaala afcaashiisu yani taqriiban noocaasoo kale waa isaga marka loo fiiriyo maslaxada ku jirta ka xoog badan yani mafsadada ku jirta saas daraaddeed baa layihi yaa nabigu u yihi sal alay wasalam washaru laysa ilayka sharku xaggaaga maba ahaaninba wa can cibaadati bni saamit anahu cibaada qaala wuxuu ku yihi libnihi wiilkiisa wuxuu ku yihi yaa bunaya wiilkaygiiow inaka adigu lam tajida ma aada helaysid facma aliimaani iimaanka macaankiisa heli maysid iimaanka dhandhankiisa ma aada helaysid xataa taclama ilaa aad ka ogaato ana maa asaabaka wixii kugu dhacaayo lam yakun inuusan ahayn liyukhti- liyukhti'uka mid ku gafi lahaa wa ana maa akhta'aka wixii ku gafana oo ku garan marana lam yakun ma ahaadeen marnaba liyusiibaka mid kugu dhici dhaca ilaa aada sidaa ka rumaysid iimaan macaankiiba ma aadan dhamininba samictu waxaan maqlay wuli marka cubaada rasuula allahi sal lay sl nabigaan maqlay sal lay slam oo yaquulu leh ila awala ma shaygii ugu horreeyey oo khalaqa allahu ilaahay uu abuuray alqalamu ayuu ahaa shaygii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray makhluuqaadkiisa qalamku ah qalimku ahaa faqaala markaasaa ilahay wuxuu ku yihi qalimkii oktub qor markii la abuuray baa la yidhi qor amar baa la siiyey faqaala wuxuu ihi qalimkii rabbi rabbigay wamaada aktubu maxaan qoraa qaala alla subxana watacala wuxuu ku yihi uktub waxaad qortaa maqaadiira kulli shayin wax walba qadarkiisii qor wax walba qorshihii ilaahay u dejiyey qor xataa taquuma asaacatu ilaa qiyaamadu ka imaanayso ilaa qiyaamadu ka dhacayso hadda laga bilaabo ilaa qiyaamadu ka imaanayso muddadaa shay walba iyo qiyaastiisii iyo qorshihiisii iyo qadarkii ilaahay subxaana watacaala qor baa leeyahay yaa bunaya wiilka yigow buu ihi cibaada samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal lay sl nabigaan maqlay yaquulu leh man maata ruuxii dhinta calaa gayri haada sidaasi aan ahayn ruuxii ku dhintaay fa- yani falaysa ma ahanin minii aniga iga mid maaha intii mabdaa waxaan ahayn ku dhintaay iga mid maaha buu nabi sal lay slam xadiidku waa xadiis saxiixa oo shawaahid badan buu leeyahy axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ayaa warinaya kulligoodba ayb xadiidka cabdilcibaad binu saamid marka wuxuu faa'iideynayaa iimaanka dhaqankiisa waxaa lagu helaa inuu ruuxu wax alla wixii ku dhacana wax alla wixii ku dhacba inuu ilaahi subxaana watacaala u daayo oo uu ka daayo haddaan saa yeeli lahaa saasi ma dhacday haddaan saa yeeli lahaa saasaa imaan lahay meesha ka saar way macna waxaad ogaataa wax kugu dhacay haddaad si kasta taxadar u samayso ood si kasta u dadaashahay kuma garab mareen wax ku garab marayna si kasta haddaad ugu dadaasho inuu kugu dhaco kuguma dhaceen taas way macana mabda'a la doonayo in la rumeeyo kaawa wixii ilaahay ku garab wixii ku garab mara ilaahay baa ku garab mariyey horaana loo qorsheeyey inuu ku garab maro waxaba yaraatee si kasta haddaad ugu bambaxdana kuguma dhaceen shay lagugu talagalo laguu qorsheeyeyna waxaan ahaydna kugu dhici maayo shaygii laguu qorsheeyo lagugu talagalay inuu kugu dhacana si kasta haddaad taxadar uga qaadato uga dadaasho haba yaraatee ku garab maayo ku garab mari maayo marka wax kugu dhacay hadhihin haddaan saa yeeli lahay iguma dhicin wax ku garab marayna hadhihin aan ilaahay waan dadaalay haddaana taxadari lahayn oo igu dhici lahaa saa hadhihin macnaha waxa ilaahay baa horay u qorsheeyey subxana watacala saasaa la doonaya wuxuu markaas wuxuu soo qaatay wuxuu yihi rasuulka ayaan maqlay sal alla alay waslam oo odhanaya ilaahay shayga ugu horreeyey oo abuuray qalimku ahaa makhluuqaadkiisa qalinkaa ugu horreeyey abuurka buu leeyahay markuu abuurayna wuxuu ku yidhi qor qalinkia amar la siinaya oo wax caqlila amar la siiyaayo qalinkiisa oo jamaadaad waxyaalaha macnaha jamaadaadka makhluuqaadka noocaas soo maha haa laakiin ilaahi subxaana watacaala makhluuqaadka jamaadaadkii sidii wax caqliloo kale uga amar qaadanaya amarkiisana waa sahlayaan macna buuraha iyo xayawaanaadka iyo samaawaadka iyo dhulka iyo ilaahay subxaana watacaala amarkiisa waxay u qaadanayaan sidii iyagoo caqli oo kale saas daraaddeed bu ilahi subxana watacaala qalinka uu yihi qor baa lagu yidhi rabbi ow maxaan qoraa bu waxaa qortaa baa layidhi wax alla waxaa dhici doona ilaa qiyaamadu ka imaanayso waxa dhici doono oo dhan qorshihiisa qor baa layidhi ilahi subxana watacaala qadarkuu qadaray iyo qaabka loogu talagalay iyo xilliguu dhici lahaa iyo qaabku u dhici lahaa maalintuu imaan lahaa qordan markaasuu qoray sida xadiiska inoo soo socda yani waxa weeyaan inoogu imaan doono ayib xadiidka marka qaybtiisaas qalinkaa ugu horreeya wax la abuuro wuxuu ka horreeyey samaawaadka iyo dhulka iyo makhluuqaadkan muuqduu ka horreeyey laakiin makhluuqa ilaahay abuur waxaa ugu horreeya carshigaa ugu horreeyey carshigaa ilahi subxaana watacala u abuuray carshigiisuna intaan la abuuray samawaadka dhulka biyuu dul saarnaa wa kaana carshuhu cala almaa waa ka ilahi subxana watacala odhanaya markaa kadib buu ilaahay qalinka abuuray oo qalinku maqaadiir alkhalaa'iq uu qoraya marka sidaasaa xadiidka saxiixa nabiga ka sugan salawatulli waslamu caleyh ku asaxay marka awaliyadan uu leeyahay ina awala maa khalaqa allahu alqalama waa awaliyo oo nisbi ah waay makhluuqaadka isaga ka dambeeyey marka loo fiiriyo ayuu u horeeya laakiin isaga waa laga horreysay sida axaadiista kale kutusaysa macna saas weeye cubaada marka wuxuu yidhi wiilkaygiiyo nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyhi ayaan maqlay oo odhanaya sidaas si aan ahayn ruuxii ku dhib mabda'a waxaan ahayn ruuxii ku geeriyoodaay nebigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh iga mid ma aha macnaa diinta ma haysto ama waa leexday ama wuxuu khilaafsan yahay jidkii nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh wa can cibaadata bni saamit cubaad bna saamid waxaa laga warinaya anahu qaala inuu yihi libnii wiilkiisa wuxuu ku yihi yaa bunaya wiilkaygiiyow inaka adigu lan tajida maad helaysi acma iimaan iimaanka kuu dhadhabi maayo ficlan saas yani fawaa-ida laga helo iimaanka waxaa ka mid sidqu lictimaadi cala allahi baa laga faa'idaystaa ilaahi subxaana watacaala oo si dhab a loo cuskado oo loogu kalsoonaado waxaa kaloo laga faa'idaystaa uma'niinatu lqalbi qalbiga kuwa xasila qalbiga kuwa xasila maxaa yeelay wax kaa tegey oo islahayd amaad heshaa oo ku dhaafay oo faa'iide ana ka murgimaysa wax lagu siiyey oo gacantaada soo galeena ku kibrimaysa likay laa ta'saw calaa maa fata calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum saas bay macana wax hore idin dhaafayna inaynan ka murgin wax laydin siiyeyna inaynan ku farxin oo ku kibrin saasuu ilahay wax walba horay inuu u qorsheeyey idinku sheegay faa'iidadaa marka qalbigaa kuwa xasin oo dhibkii kugu dhacaayo marnaba inuusan ku garab maray markaad rumaysan tahay walbahaar fara badan iyo dhib badan baa kaa degaya macna marka tuma'ninatulqalbi waa laga faa'idaystaa waxaa kaloo laga faa'idaystaa ruuxu sidiisaba inuu shaksiyadiisi iyo isla weynankiisa iyo anaaniyada aniga wax la yidhahdo inuu meesha ka saaro aniga wax la yidhaahdo hadduu camal saalixa la yimaado oo wanaag la yimaado oo dadaal uu la yimaado inuu waxaan ilaahay inuu u qorsheeyey uu rumeeyo anigaa la imid iyo anaa kan ahaa iyo aniga iyo aniga anigana in meesha uu ka baxo taasina macnaha waa laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya in uusan macnaha ruuxu uu asbaabtii la yimaado asbaabtii saa marka la leeyahay iska seexo oo faraha ka qaado oo meeshaadaad ku sugmeen wixii sabab ahee khayrku ugu kaalmaynayo inaad la timaadana iyadana waa laga faa'iidaysan oo yani ninkii la odhan jiray cabd cumar bin khataab radi allahu canhu ardu shaam markuu daacuunku ku dhacay oo dhexda isagoo si socda loo sheegay yuu soo noqday yuu soo laabtay markaasaa waxaa lagu yihi yaa khaliifata almuslimiin atafiru min qadar illah ma qadarka ilahay baad ka cararaysaa baa lagu yidhi meeshan cudurku ku dhacay waa qadar ilahi ma qadarkaadan rumaysnayn markaasaa wuxuu yihi nafiru min qadar illahi ilaa qadar illahi qadar ilahay baanu ka carari ku ilahay baanu uga cararay taas macnaheedu waxa weye asbaabta qaado waay asbaabtii wixii asbaab oo taxadar ah qaado wixii khayrku ugu kaalmeynaya la imow dadaal laakiin markay wax dhacaan low iyo sa haddaan yeeli lahay sa hadday ahaan lahay meesha un ka saar way macna intaa wey arrinta ilahay u daa subxana wa tacala markay wax dhacaan laakiin adiga taxadaro taxadarkaaga sameen saasaa la doonaya ayib yaa bunaya inaka adigu lan tajida ma aad helaysid buuri acma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ma aad helaysid oo iimaanku kuba dhadhabi maayo xataa taclama ilaa aad ka ogaato anamaa asaabaka wixii kugu dhacaayay lam yakun inuusan ahayn haddaad dadaali lahayd liyukhdi'aka mid ku garab mari laha wa anamaa akhta'aka wixii ku garab marana oo ku gafo oo musiibo ah oo dhinac kaa martaana lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka mid kugu dhici lahaa haddaad si kasta macnaha waxa weye meeshay joogto aada u tagto ood ugu dadaashay marna kuguma dhacdeen wey macna samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal lay slam oo yaquulu leh ina awala maa shaykii ugu horreeyey oo khalaqa allahu alla uu abuuray alqalamu waay faqaala markaasa alla subxana wa tacala wuxuu ku yihi qalimkii uktub qor faqaala wuxuu ihi rabbi rabbigay wamaada aktuba maxaan qoraa qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacala uktub waxaad qortaa maqaadiira kulli shayin shay walba qadarayaalkiisa siduu ilaahay u qorsheeyey qor xataa taquuma asaacatu ilaa saacaddu ay ka qoyso macnaha ilaa qiyaamadu ka imaanayso waxyaalaha dhici doono dhawe ayib marka xadiidkii nooma sheegin qalimkii ma qoray mise muusan qorin laakiin riwaayaadka kale xadiidka waxaa kusoo oran fajara alqalamu fi tilka asaacati bima kaan wabima huwa kaa'inu ila alabad yani wixii jiray iyo wax alla waxa jiri doono oo dhan weligood ayuu marka qalinkii markiiba qoray macna xariiqay yaa bunaya wiilkaygiiyo buuri samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal lay sl rasuulkaan maqlay yaquulu leh man maata ruuxi dhinta calaa kayri haada arrinkaa dushiisa waxaan ahayn caqiide kaloo taa ka gedisa ruuxii ku dul dhinta falaysa muusan ahanin buu nabigu uhi minii aniga iga mid ma aha dariiqadaydii waa khilaaf inuu gaaloobay ina u badan tahayo islaamnimad uga ba wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeeda waxaa ahayd oo liaxmeda u sugnaatay riwaayada imaam axmed uu warinayay waxaa iyaduna ahayd ina awala maa shaykii ugu horreeyey oo khalaq allahu ilahay u abuuray tacala koray alqalamu ah faqaala lahu markaasuu ilahay wuxuu ku yihi qalimkii uktub qor fajaraa markaasuu dureeray qalimkii fii tilka asaacati waktiga isaga ah bimaa shay ayuu ku dureeray oo qoray huwa isaguba kaa'inun ahaan doona ilaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro wax walba oo dhici doono ayuu marka qalimkii isla markaaba ilbirsigaaba ayuu qoray macna oo ilahay qudradiisa iyo awoodiisa ma waxbay la tahay ibn aadamka marka cilmigiisa iyo caqligiisa iyo garaadkiisa iyo makhluuqaadka marka miisaanka lagu saaro oo xagga loo fiiriyo ayay arrintu adag laakiin ilahi subxaana wa tacaala jabaar asamaawaati waalardi marka loo fiiriyo waxba lama ah waxba lama wax walbao dhici doono inuu ogaado haddana weliba uu qoro saas bay macna fajara alqalamu qalinkii fajara wuu dureeray marka oo wuu qoray baa laga wadaa qalinkii fii tilka saacati waktigaa isaga ah bimaa shay ayuu qoray huwa isaguba kaa'inun ahaan doona ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadho wax walba oo dhici doona ayuu marka qoray fiihi masaa'il wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa dhexdeeda iyada ahayd ibnu wahbin oo ibnu wahb uu warinaya qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi faman lam yu'min ruuxaan rumaynin bilqadari qadarka ruuxaan rumaynin khayrihi kiisa khayrka ah wa shari iyo kiisa sharka aba axraqahu llahu ilahi wuxuu ku gubayaa ku gubayaa bilnaari naar buu ku gubaya ninkaan qadarka saa u rumaynin ilaahay subxaana wa tacaala naar buu ugu talagalay oo naar baa jirkiisa gubi doonta saasuu nabigu yuri sal lay wasalam wa fi lmusnadi musnadka waxaa ku sugnaaday waa musnadu axmed wey wasunani sunanka waxaa ku sugnaaday cinda bni daylami cinda ma cabdina ma can ibni daylami waay can ibni daylami waxaa laga warinaya qaala inuu yihi ataytu waxaan u imid ubay bna kacbin baan u imid faqultu waxaan ku ihi fii nafsii shayun naftayda ibnuday nebigu waa taabici waay ubay ibnu kacbo saxaabadii nebiga ka mid sal lla lay slam iyo culimadii saxaabada buu u yimid markaasa waxaan ku ihi buuri fii nafsii shayun min alqadar naftayda waxbaa ku jiroo qadarka kaga jira yani waxbaa qaab yara macnaha waxa weye waswaas ah iyo shubha ah yaa naftayda ku jirto qadarka ay ka qabtaan faxadinii ii sheeg buuri bishayin wuxuun ii sheeg wax ii sheeg oo qur'aanka ama xadiistoo nebiga ka maqashay lacala allaha alla yudhibuhu inuu ku tegsiyo bal min qalbi qalbiga inuu kaga tegsiyo waswaaskaa qalbiga iga jira bal ilaahay inuu iga sii qaado wuxuun ii sheeg buuri macna faqaala wuxuu yihi ubay low anfaqta haddaad bixiso mila uxudin buurta uxud wax la-eg dahaban oo dahab ah maa qabiilahu allahu ilaahay muusan aqbalan minka xaggaaga xataa tu'mina bilqadar ilaa qadarkaasa rumays saas wey ilaa qadarka aada rumayso wax walboo la timaado ilahay kaaba aqbali maayo hor saa qabso oo wataclama wa xataa taclama ilaa aad ka ogaato anna maa asaabaka wixii kugu dhacay lam yakun inuusan ahaadeen liyukhti'aka midku gafi laha wamaa akhta'aka wixii ku gafayna lam yakun inuusan ahaadeen liyusiibaka mid kugu dhici lahaa ilaa aad saa ka rumayso waxba laga aqbali maayo xataa buurta uxud wax leeg la baxo walow mutta haddaad dhiman lahayd calaa haada arrinkaana la kunta waxaad ahan lahayd min ahli naari dadka naarta galaad kamid noqon lahayd haddaad ku dhiman lahayd arrinkaa oo ah mabda'a uu nebigu sheegay salawatullahi wasalam ale wax ka gedisanna naar baad geli lahayd qaala wuxuu uhi ibnu daylabi faataytu markaasa waxaan u imid cabdullahi bni mascuud baan u imid cabdallahi bni mascuud baan u imid wa xudayfata bna alyamaan baan u imid wa zayd bna thaabit raggaasoo dhan oo saxaabadii nebi ka mid sal lay slam baan u imid fakulluhum dhammaantood xadaanii wuxuu ii sheegay bimili dalika arrinkaasoo kale u iiga sheegay can nebi sal lay wasalam xadiiun wey saxiixun oo saxiix rawahu waxaa wariyay alxaakimu fi saxiixii buu ku wariyey yani saxiixiisa wuxuu ka wadaa mustadraga ku wariy adi marka xadiiskii horan buu la macnay oo yani ninka ibnu daylami layidhaahdo taqriiban wuxuu ka warinayaa afar nin oo saxaabada nebiga ka mid sal lay slm weliba culimadii saxaabada ubay ibnu kacab iyo cabdullahi bn mascuud iyo xudayfa bn yamaan iyo zayd ibn thaabit waa rag iyo culimadii saxaabada wa waxay isku waafaqeen kulligood inuu nebigu yuri sal lay slam ninkan qadarka rumaysnayni naartuu gelaya janno ilaahina subxaana watacaala ma uu gelaya talabaadna waxa weyaan in wax laga aqbalayo uusan jirin adduunka waxba laga yeeli maayo buurta uxda xataa wax laga aqbalay buurta uxda waxaa loogu halqabsadaa inta badan waxaa lagu miitaaliyaa wixii la doonaya in la weyneeyo maxaa waa buur aada u ballaaran weyn weyn bal buur keliya maaha silsilad waa silsilad buuro isku daba xidhan wey macna وفي المسند مسند كوحة مسند والسنن عند ابن ديلمي عن ابن ديلمي لقول قال أتيت حنون أبي بن كعب نويل أبي بن الكعب بن كعب بانوي فقلت وحري في نفسي نفسي لحد شيء وحنا كتيرة من القدر قدر كان فيه أحدا نفسي كتيرة وسواس أو قدر كان لا يقدر هياي ولا يديتيني فحدثني إيشك بن بشيء وحول إيشك لعل الله ألا وحمديه يذهبه إنه يجتكي من قلبي قلبي إنه يجتكي وحول أكو عطبابه وبل وحي ينصوص إيسا إيشك طيب فقال أحد لو أنفقت هذا بحلها مثل أحد أحد وحلم إذا ذهبا أو ذهبا ما قبله الله إله موسى أقبل منك حقا حتى تؤمن إلى أطرمين بالقدر إلى قدر كاترمين وتعلم أتؤك ثم أن ما أصابك وحي كقب عين لم يكن إنسان هذا اللي يخطئك منك قبلها وما أخطأك وحي كقفوك قرمرنا لم يكن إنسان هذا اللي يصيبك منك قبلها ولو مت مت يمت وأسلم ولو مت هذا جيريون الله على هذا waswaaskaa kugu jiray qadarka kaaga jira haddaad ku geeriyoon lahayd wa kunta waxbaad ahan lahayd min ahli naar dadka naarta galaad kamid noqon lahayd maa marka haddii xataa aad fahmi weydo oo qadarku isu kaa qaban waayo midho barta duuduub baa loo liqaba shimaalada tidhahdaa duuduubkaa uliq rumee markaa kadibna waxbaha sii faaqili maxaa yeelay fahamkiisaad aada u adag oo xataa culimada raasikiinta a mooyaane yani waxa weye dadka cawaamka ah fahamkooda inuu ku adkaada laga yaabo khaasatan marka la yidhaahdo addoonku iraado iyo mashiia iyo wuxuu leeyahay doonitaan ilaahayna subxaana watacaala horuu u qorsheeye wixiisa waxala waxaa ka dhacay horuu u qorsheeyey haddana awooddu wax ku sameeyuu leeyahy marka la yidhahdo inay isqabadsiin waayaan baa laga yaaba dad badan sidaa daraaddeed waxaa fiican duuduubka inaad ku lidno macna hadaa fahmooyda ilaa aad ka fahmayso ka garanaysa macna laakiin marna qalka qalbigaaga ka ilaali inuu waswaas ka galo mabdaa isaga oo macnaha waxa weeye uu waswaas ku galo walow mutta calaa hada lakunta min ahli naar qaala wuxuu uhi faataytu waxaa u yidhi cabdullah cabdullahi bn mascuud baan u yimi waxudayfata bn alyamaan wazayd bna thaabit fakulluhum dhammaantood xadaanii wuxuu ii sheegay bimili dalika arrinkaas oo kale can nabi sal alay slam iiga sheegay xadiidun saxiixun waa xadiid saxiix oo rawahu waxa wariye alxaakim fii saxiixi macnaa mustadraga laga wadaa mustadraga in saxiix la yidhaahdaay waa qalad weyn sax ma aha sax ma aha maxaa yeelay kulligii saxiix ma aha inkastoo uu ugu talagalay xaakim inuu axaadiista saxiixa kusoo arooriyo haddana waxa way kulligii saxiix maaha saas daraaddeed waa laga fiican yahay tasmiyada saxiixa in lagu magacaabo mustadrak alxaakim saasay culimada xadiidku leeyihi alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye dikru fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koowaadi waxa weeye bayaanu fardi aliimaani bilqadar qadarka oo la rumeeyo inay waajib tahay oo la caddeeyo inay waajib tahay oo la caddeeyo saa waxay ka muuqataa adiladan soo marnay ahaaniyatu masalada labaad waxa weeye bayaanu kayfiyati liimaan qaabkii qadarka loo rumayn lahaa oo laysu cadeeyo qaabkiina waan soo marnay oo muxuu ahaa yani taclam biana maa asaabaka lam yakun liyukhطi'aka wamaa akhfa'aka lam yakun liyusiibaka saas way macnaha kayfiyada iyo qaabka wixii kugu dhacay waa inaad ogaato inuusan ku garab mareen wixii ku garab marana waa inaad ogaatay inuusan marna kugu dhacin qaabkaasaa loo rumeeyey qadarka ahaalisatu masalada saddexaad waxa weeye ixbaatu camali man cid camalkeed oo la baabi'iyo oo la hoobiyo ciddaasoo lam yu'min aan rumaynin bihi qadarka ciddaan qadarka rumayninna camalkiisa inuusan waxba ka jirin maxaa yeele muslimba ma ah waxaan iimaan lahayn oon islaam ahaynna ilaahay subxaana watacaala camal umaba kaydiyaba waxba meel uma yaalaan marka sida geelidu caleenta u daadisoo kale saasoo kale camalkiisa loo daadin macna araabicatu masalada afraad waxa weye alakbaaru wahamid la warrabo ana axadan ruuxna laa yajidu inuusan helaynin dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo bihi qadarka dadku intaasay ku kala fiican yihin adduunka sidiisaba dadka ma qanciyo qalbigoodana ma dharjiyo mana xasiliyo si kasta hadduu kuugu baso laakiin dadku waxay ku kala fiican yihiin oo ku kala yani qiimo badan yihiin kolba siday qadarka u kala rumaysan yihin nin baa gaashaysan oo yani ooman oo aradan oo guri la-aan ahoo waxba aan adduunka ahayn haddana raaxada uu dareemayo iyo damiirkiisa xasiloonida ku jirta ma haysta ninka milyaneerka bal adigu fasir meel kale kama imaanin waa qadarkaasoo la rumeeyo qadarkaasoo la rumeeyo inta keliyan ku tugtug leenahayna waa intaas inta keliyan ku socda waa intaas sida loogu kala fiican yahay mabdaa baana nolosha u kala macaan daacaadka iyo ilaahay subxana watacala diintiisa iyo kudhaqankeedana loogu kala fiican yahay marka waa mabda muhima waay saa daraaddeed bay culimadu siru tawxiid ku magacaabaan tawxiidka dhan buu sir u yahay macana sirkiisa marka iimaankii dhadhankiisii kuba dhadhay maayo ilaa aada arrinkaa isaga aad rumayso alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye dikru awali ma shaygii ugu horreeyey oo la sheego shaygaasoo khalaqa allahu ilahay uu abuuray shaygii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray oo la sheego qalinkuu ku sheegay xadiidka saasaa yaan soo marnay laakiin waxaa axaadiista kale ku asaxday in laga horreeyey qalinka abuurkiisa in laga horreeyey oo waxaa ka horreeyey carshigaa ka horreeyey carshiga abuur ahaan kaga horreeyey kadibna qalinka ayuu ilaahay abuuray subxana wa tacala iftiinayo diinkiisa iyo amarka rasuulka cala diini diinta diimaha kale kullihii dhammaantiis iyo in loo maleeyo ilaahay subxaana watacaala inuu arinka nabiga sal alay wasalam uusan arinka ummata iyo diinta inuusan diimaha kale ka sarabarinaynin oo uu dhicisaynayo oo addoommada gaaladaa inta lagu sallido meesha ay ku dhammaan doonto oo ayna guulaysanin oo lagu guulaysanaynin malahaasi waa mala aada u liita wey ilaahay rasuul buu soo dirsaday dad baa rumeeyey dad buu jecel yahay kuwaas haddana garabkoodu ka bixiyo u hiilin maayo waxay wataan iyo mabdaa uu raalliga ka yahayna u hiilin maayo waa mala xumoo ilahi loo maleeyo subxaana watacala saasi maa mala aada u liita wey wa haadaa midkaas huwa isagu dannu dannu sawi malaha xunkaawey ilan aayaddii hore u fasiraya sooma aayaddii hore ee danna aljaahiliyati tiri iyo middan danna sawi tiri waa isku macno marka isku midda imaanaya maana wa haadaa midkaasi huwa isagu dannu dannu sawi malaha xun wey liannahu maxaa yeelay dannun malo wey dannun dannu malo wey dannu hayri ma shay la maleeyo wey shaygaasoo dannun malo wey dannigaasoo hayra maa yaliiqu aan ku habbooneyn bihi alle aan ku habbooneyn subxaanahu nasahnaay wadannu ma wadannu malo wey hayra maa shay kayrkii la maleeyo shaygaasoo yaliiqu ku habboon bixikmati ilaah xikmadiisa iyo waxamdihi maadintiisa iyo wawacdihi ballanqaadkiisa assaadiqi ee runta ah macnaha waxa weeyaan waa male ilaahay loo maleeyo waxaan ku habbooneyn xikmadiisana aan ku habbooneyn xamdigiisi iyo mahadinta uu mudan yahayna aan ku habbooneyn ballanqaadkiisana aan ku habbooneyn saas waya macana ya ha idin qoran maxay idin qoran saas maa idin qoran ha galan وhada kaasi huwa isagu danu saw waa malaha xun wey aladi kaasoo danna ay maleeyeen almunaafiquuna munaafiqiintu ay maleeyeen wاlmushrikuuna iyo gaaladuba fii suurati اfatxi waa kii aayadda dambe ku jiray wainamaa kaana wuu ahaaday hada kaasi dana sawi ayuu ahaaday mala xun buu noqday liأnnahu maxaa yeelay hayru ma shay kayrkii wey shaygaasoo yaliiqu u cunada bihi alle subxaanahu نزهناي وما يعني وغير ما شيء غير كيو الله اللهم لا يوي شيء قاصو يليق أحنا بحكمته وحمده ووعد صرف معنا إذا صح وقوقو يخاف وإنما كان وضع هذا هذا كافي ظن السوء بالنقضي ملح سيكون نقضي سيبو ملح يكون نقضي إلهي أوليدي سيئو مؤمنين أهي للما يدين سنة ديمها كسر مرين ما يدين say malaxda ku noqotay maxaa yeelay liannahu maxaa yeelay hayru maa shay kayrkii wey shaygaasoo yaliiqu u cunaba bihi alle u cunaba shay alle u cunaba kayrkii wey macnaha waa shay aan ilaahay u cunamin subxaanahu nasahnaaye wa hayru maa shay kayrkii wey maadaa dambe ta horay ku cadsantahay marka hayr baa lasoo qadaraya wa hayru maa shay kayrkii weeye yaliiqu u cunaba bixikmati ilaahi xikmadiisa wa xamdihi iyo mahadintiisa wa wacdihi iyo ballanqaadkiisa asaadiqi ee runta ah intaaba waxaan u cunabin waayo waxaan u qalmin waayo waxaan ku habboonen waayo saas daraaddeed buu marka mala xunna ku yahay malihii jaahiliyadana uu yahay faman danna ruuxii mooda marka annahu alla subxaana watacaala yudiilu inuu ka adkaysiinayo o ka saramarinayo albaaila baailka inuu sarraysiinayo cala alxaqi xaqa inuu ka sarraysiinayo oo ka adkaysiinayo idaalatan ka adkaysiin mustaqiratan oo sugan taasoo yadmaxillu uu la baaba'ayo macaha la jirankeeda alxaqu xaqiiba uu baaba'ayo ruuxisaamooda aw amase ankara diida an yakuuna inuu yahay maa jaraa wixii dhacay ee nebigiiyo saxaabada qabsaday biqadaa'ihi ilaahay qallihiisa iyo waqadarihi qorshihiisa inuu ku dhacay ruuxii diida aw amase ankara diida an yakuuna inuu yahay qadaruhu ilaahay qadarkiisa lixikmatin inuu xikmo ku dhacay iyo ujeedo baaliqatin oo xeel dheer taasoo yastaxiqu uu mudanayo calayhaa dusheeda alxamda mahadin la mahadiyo uu ku mudan yahay intaaba ruuxii inkiraan bal zacama iska badaaya sheegta ciddii sheegata ana daalika arrinkaas limashii'atin ujeeddo uun inuu ku dhacay doonitaan leh limashii'atin doonitaan inuu ku dhacay mujaradatin oo ka dharla xikmad yacni yani doonitaan aan xikmad lahayn ruuxii sidaasay wax ku dhaceen yidhahdaan fadalika kaasaa dannu aladiina kuwii malahoodii ah kafaruu gaaloobay kuwa gaaloobay malahoodu kaa wey fawaylun cadaab iyo halaag marka wuxuu u sugnaaday liladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min annaari cadaab alla ah macnaheedu waxa weeye intiibuu isku soo qabtay uu soo sheegay ninkii mooda in baatilka xaqa laga saromarinayo oo dadka ahlubaatilka iyo cadowga ilaah iyo mabaadida baatilka dadka wataay in ay ka adkaanayaan dadka ahlulxaqa ah ka adkaanshaha iyo ka sarrayntaa mar ay ka saromareenna weligeed inay jirayso oo weligood iyo allahood uun macnaha cagta ay ku haynayaan oo qoladani sarraynahayaan oo diinta ilaah aynan sooba kacayninba oo aynan ayadu macnaha waxa weeye mar labaad saromarayn sidaa ruuxii mooda ama ilaahayba waxani inuu qadarayba diida oo yidhahda waxan ilahay qorshatiisa kuma dhici ama ilaahay inuu qadaray waa ogol yahay laakiin wuxuu leeyahay waxan xikmad ilahay kuma jirto uu iska doonay un ilahay subxana watacala saasuu leeyahy yani waxaa laga wadaa yani aw ankara an yakuuna qadruhu aw qadaruhu lixikmatin qadarahu leh lixikmatin baaliqatin yastaxiqu calayhi alxamda bal zacama ana dalika limashii'atin mujaradatin waxaa laga wadaa qolyo waxaa qabay waxaa jira odhanaya ilaahay qadarkiisa iyo waxyaalaha uu samaynayo uu qorsheeyey wuun iska doonay mooye wax xikmadii kuma jirto wax xikmad ah iyo wax ujeeddo ah oo uu ka leeyahay maba jirtaba laakiin wuun iska doonay sidaasi ruuxay yidhaahdaa ama labada arrimood ay ka horreysa yidhahdaan waa malihii gaalada macna faman danna ruuxii maleeya annahu alla yudiilu yani adaala idaalatan wayudiilu idaalada waxa la manaa waxa weyaan ka saramarinta la yidhahda iyo ka adkaysiinta faman danna ruuxii mooda annahu alla yudiilu inuu ka sarraysiinayo ka adkaysiinayo albaaila xumaantii inuu adkaysiinayo saramarinayo cala alxaqi xaqa inuu ka saramarinayo idaalatan ka saramarin iyo ka adkaysiin mustaqiratan oo joogta ah maxaa lagaga bixinaya halkaas wuxuu kaga saarayaa xilliyada qaarkood iyo goobaha qaarkood iyo mararka qaarkood ahlulxaqu baailka yani ahlulxaqa waxoogaa inay ka yara saramaraan waa suurtagal laakiin mustaqir ma ah wax joogaya ma ah uxud haddii saacado ay muslimiinta dharbaaxo la gaadhsiiyo goob lagaga adkaado maaha weligeed inay jirayso in weligeed wax jiraysa ma ah mana aha haddii la yidhi xaqa ilaahay marnaba baatilka ka adkaysiin maayo lagama wado goobaha qaarkood yani dhib soo gaari maayo saa lagama wado macnaa waxa wey waxaa laga wadaa idaala mustaqira idaalatan adkaysiin mustaqiratan oo joogto oo aan dhammaanaynin oo dib dambaba uusan xaqu kufitaanka uga soo kacaynin baatilkana aan mar labaad hoosta la marsan doonin taas iyada ah taasoo yadmaxillu ka adkaysiintaasoo yadmaxillu uu la baaba'ayo macaha la jirankeeda alxaqu xaqiiba uu tirtirmayo mar dambaba uusan soo kacaynin ruuxii saa mooda ayib ow amase ankara diida an yakuuna inuu yahay maa jaraa wixii dhacay oo yimid biqadaa'ihi ilaahay qadihiisa inuu ku dhacay wa qadarihi iyo qadarkiisa oo yidhaahda waxani ilaahay qorshokiisa iyo qadarkiisaba kuma dhicin aw amase ankara diida an yakuuna inuu yahay qadarahu ama qadaruhu ilaahay qadarkiisu lixikmatin xikmad darteed inuu ku dhacay baaliqatin oo xeelka xikmadaasoo yastaxiqu uu ku mudan yahay calayha dusheeda alxamda in lagu mahadiyo maxaa yeelay ilahi subxana watacala wuxuu samaynayo masaalixdaa ku jirta masaalixdaa ku jirta daraaddeed buuna u jeeday waana xikmadda la sheegayo wey masaalixdaa addoommada markay soo gaadhana inay ilaahay uga mahadnaqaan bay uu mudan yahay macna maslaxo iyo xikmad in looga mahad celiyo uu mudan yahay meesha kuma jirto ciddii tidhaah bal zacama sheegataba ana daalika arrinkaasi dhacay limashii'atin doonitaan ilaahay inuu ku dhacay mujaradatin oo la dhar tirayo xikmadi ayna la soconin doonitaan keli ah oo wax xikmadii ujeeddo ka dambaysa aan lahayn bu waxaani ku dhacay ruuxi yidhahda fadaalika kaasi lasoo sheegay dannu aladiina kuwii malahoodii way kafaruu gaaloobay gaalo malahedu wailun marka halaag liladiina kuwii buu u sugnaaday kafaruu gaaloobay oo min annaari cadaab allah wa aktaru nnaasi marka sheeku yidhi dadka intiisa badan hadalka ibnu qayim baa wali socda wa aktaru nnaasi dadka intiisa badan يظنون وحي ملينيان بالله إلهي ظن السوء ملحظ فيما يختص وحقونك أبيهم إياك وحيالها إياك كونك أبيه في قوني وحي أديك كوك الصدي وفيما يفعله يوحى أي سمينيان بغيرهم فيما يفعله وحى أوكو سمينيان بغيرهم أياك غير كنت يعني وحويان dadka intooda badan kama nabadgalaan oo kama badbaadaan in malaxun ilaahay ay u maleeyaan subxana watacala waxyaalaha iyaga ku goonida ah iyaga si goonida ugu dhacaya inay ilaahay malaxun ka malaystaan xumaan ay ka malaystaan maalan yani rabbi subxaana watacaala wixii uu kugu sameeyey musiibadu kugu keenay inaad u fahamto nacayb ilahay ku neceb yahay inuu kugu keenay oo kale inuusan ilaahay subxaana watacaala weligii kaa qaadin haddaad si kasta u barido yani malaxun inuusan ilaahay qadarkiisa ku imaanin waxani in ilaahay xikmadba uusan ka lahayn malaxun ilaahi subxaana watacaala in laga malaysto wixii adiga kuugoonida iyo wuxuu ilaahay adiga keyrkaa ku samaynayba walaa yaslamu kama nabadgelayo min daalika arrinkaa ilaa man carafa cidda garta mooyaane allaha alla cid barata wa asmaai wa asmaa'ihi iyo magacyadiisa wa sifaatihi iyo sifaatkiisa ilaahay tilmaamihiisa iyo magacyihiisa iyo ruuxii si fiican u barta oo alla barta subxaana watacaala yaani barta diintiisa barta ruuxa baa ka badbaadi kara وموجب حكمته حكمة إلهي وحي كينيسة واجبينيسة روحي برتمويان وحمده إلى إلهي مهدنت مهدنت إلهي أموديها حكمة وأدونك كم عمولائي مقعيه السجع روحي برتمويان حيث لك كمان من ودقلي سبب روحي كمود عاد لابد ملحظة وقادي ذاتك انت ولا بدل ملح الإله إليك ملك سبحانه وتعالى وأبدل فليعتني أوكس دمرك أهكد ذلك الذي بالروح عقل قليل الناصح أدنيني لنفسه لفيس أدنيني بهذا أرنك هكذا منك مركا عقل له لفيس أدنينها كان حياني وإن مركا كذا لسيد إلهي مرعيه سيء صفاتك سيء حكمتي سيء قدرك سيء دينك صبر الله وليتوبها توبتك إلى الله حق إلهي وتوبتك وليستغفره إلهي الدم دا فوجي من ظنه مليسة inuu u dhaafo haweygiisto birabbii rabbigii uu maleeyey danna sawi malaha xunka hadda soo muslimiintu yani mawqif liito kuma jiraan oo dusha loogama fadhiyo oo wax ama si toosaba loo haysto ama si aan toosayn loo haysto so loo haysto soo intaa wata haddana saa ay tahay ninkii maleeya inaysan muslimiintu aynan ka kici doonin waxaan hadda ahaysto aynan ka bixi doonin oo ilahi uusan ka qaadi doonin subxana wa tacala oo arrintu saa ay abado ku tahay weligood un gaala gacan sarrayn doonaan dan musawa waa malaxu wey ilahi subxana watacaala laga malaysa wey waxa ilahay loo maleeyana maaha subxana watacaala ilaahay addoomadiisa wan wanaagsan wuu imtixaani wuuna kala sooci waana la tijaabin takaaliifta iyo waxaa dhacayana waa lagu kala saaraya laakiin natiijada iyo kama dambaystu waxa weeye rabbi subxaana watacaala dad yani waxa weye atbaacdiisa iyo dadka isaga ku xidhan iyo dadka diintiisa haysta inuu saro marinayo taasi waa masale meel oola wey macana ayib walow fatashta haddaad baadho man fatashta ciddaad baadhaba haddaad baadho la ra'ayta waxaad arki cindahu agtiisa tacanutan yacni diido cala alqadari qadarka la diido yani waxoogaa madax adayga wa malaamatan iyo eedayn lahu qadarka uu eedaynayo cid alla ciddaa doontaba bal adigu noloshiisa iyo dhaqankiisa baadhe waxaad uun agtiisa ka heli waxoogaa uu ka sheeganayo qadarka eedayn iyo maxay saasi u dhacday tani hadday dhici lahayd tanay ahaan lahayd sidan haddii la yeeli lahaa sidanaa kasoo bixi lahayd sidan haddii la sidanaa laga badbaadi lahaa iyo maxaa sidan loo yeelay ruuxan maxaa cudurka loogu riday kan maxaa faqiirka looga dhigay waxaa ka ficlaan lahayd kan in hani laga dhigo xoolo la siiye saas macnaa waxa wey waa faragelin wa ilahay qadarkiisa subxana watacala la faragelinayo rabbi baa sidan wax u qorsheeyey marka walow fatashta haddaad baadho man fatashta ciddaad baadhaba haddaad cid alle ciddaad doonteed baadhis ku samaysaba haddaad baadho la ra'ayta waxaad arkaysaa cindahu agtiisa tacanutan waxoogaa diida ah iyo madax adeega cala alqadari qadarka u diideen wa malaamatan lahu iyo eedeyn iyo dagaalid iyo yacni wax weeyaan wax ka sheeg qadarka wax ka sheegay wa annahu kaana iyo in uu ahaa yambaqii miday habboon tahay an yakuuna inuu ahaado arrinku kada wa kada saa iyo saa inuu dhahay alalahi sidan iyo sidana habboonaan lahay markaasaa leedahay sidan iyo sidana habboonaan lahay macnaheedu waxa way sidii habbooneed ilahay ma samayni wey sooma fududa inaan saa dhaha alalahay arrinkani sidan iyo sidan ku fiicnaan lahay sidan iyo sidana habboonaan lahay sidan iyo sidani waa xun oo ilaahay subxaana watacaala sidii habbooneed sidan ilaahay baa sameeyey allihii sidan habsameeyey sidii ku habboonayd uma samayn miya oo adaa garanaya sida ku habboona ilahay ma garanaysa waa faragelin marka qadarka ilah lagu sameeye aad bayna u fududahay in layska yidhahdo arrimahaas in layska ictiqaadiyo in la maleeyo danu sawgii hadda laga soo warramayo ayib fa mustaqilun fadhnaasu dadkii marka bacduhum qaarkood mustaqilun way badsadeen way yarayseen malahaas xunka ah mustaqilun wax yar bay ka qaateen oo yani waxa weeyaan kaga kaga dhaceen wa mustakfirun wa bacdun qaarnana mustakfir way badsadeen qaarna aad bay u dhex galeen oo way ku fogaadeen wafatish bal baad adigu nafsaka bal naftaada baad bal naftaada marka dib ugu noqo hal anta adigu saalimun ma ka nabadgashan saas way maana dadka kolley wax ka nabadgelay waa yar yahay bal lafahaaga intaad dib ugu laaban isweydiiyo kolow ma ka badbaaday arrintaa iyadaa mise kamaadan badbaadin fain tanju minha tanju min dii cadiimatin wailaa fainii laa ikaanuka naaziya fain tanju haddaad ka badbaado minhaa arrintaa halista ah iyo malahaa xune ilaahay loo malaynayo tanju waxaad ka badbaadi min dii cadiimatin mid arrin weyn u saaxiib ah yacni min beliyatin ama min dii beliyatin cadiima mid balaayo weyn u saaxiib ah ayaad ka badbaadi wailaa haddaadan ka badbaadin oo gashay oo aada ku dhex jirtana fa innii anigu laa ikaaluka kuuma malaynayo naajiyan inaad tahay mid badbaaday isu fiirsa marka haddii aad ka baxsantoodan gelinna yaani waxa wey wax weyn baa ilahay kaa badbaadiyey subxana watacala haddii aad ku dhex jirto wuxuun ka qaadatayna inaad badbaadaysa kuu malayn maayo macna marka isdaba qabo isgaadh wey fain tanju haddii aada badbaado bal isu fiirsay fain tanju haddaad badbaado minhaa malaha xunkaa iyo waxaa xunkaa haddaad ka badbaado tanju waxaad ka badbaadi min dii beliyatin balaayo mid saaxiiba cadiimatin oo weyn wailaa haddii kaleetana fa inii anugu laa ikaaluka kuu malayn maayo naajiyan inaad tahay mid badbaaday fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koobaad tafsiiru aayati ali cimraan ali cimraan aayaddeediio la fasirayo aayaddii baabka ugu horreysay ahaaniyatu masalada labaadna waxa weye tafsiiru aayati alfatxi waa aayaddii ku xigta ahaalisatu midda saddexaadi waxa weye alikhbaaru warrami laysu waramo laysu sheego biana daalika noockaasi oo malaha xun baa laga wadaa biana daalika malaha xun ee ilaahay loo maleeyahay anwaacu noocyo inuu yahay laa tuqsaru aan la koobi karin waa noocyo badan noocyo dhowr sheekh hadda ibnuqayimna waa sheegay noocyo kaloo badanna waa jiraan alraabicatu masalada afraad waxa weeye annahu malaha xunka ah laa yaslamu kama magangelayo annahu amar yashaanini laa yaslamu ma nabadgelayo min daalika arrinkaas oo malaha xun ah ilaa man carafa ciddii garatay mooyaane alasmaa magacyaha ilaah wasifaat iyo sifaatkiisa oo wacarafa nafsahu markaa kadibna lafihiisa garta isagu iska barta macna adigu inaad daciif tahay oo tabar daran tahay oo binu aadan tahay oo makhluuq tahay oo caajis tahay oo isbaro ilaahayna subxaana watacaala inuu awood buuxda leeyahay oo khaaliq yahay oo xikmada buuxda leeyahay oo mashii'a buuxda leeyahay oo asmaadiisa iyo sifaatkiisa baro adiguna isbaro markaasaa waxaa kuu soo baxaysa inaad malaha xun ilahay ka daysa subxaana watacala ruuxa unbaa badbaadi karu le hada wabilahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكري القدر وباب يهي وتيكون يمد أما كساروي نبتا ديدا قدر ووعيد يقوتي من شباب مصوفة سابتو باب كريها بيا شيخ قدرك مركز ومثل أبعبه وأصل من أصول التوحيد وتوحيد كأصول شيء تمثل من واحد معنى يكون وحوه إله سبحانه وتعالى إن كنت مخلوق أبور إن وحوه البكل قرشي وغريء أوغا وغريء أوقدري مركز كدي من وجه سيري أوقرشي إن أبعاد مبدأ أصل الله سميه أيوم يحكي عليه حليل هذا سر التوحيد في علم البحث tawxiidka silkiisa waay yani silkiga uu tawxiidka ku kaxay qadarka weeye waana mas'alad ahamiyadeed leh ahamiyadeeday leedahay maxaa yeelay khilaafka ugu horeeyey inta la garanayo oo masaa'ilu caqiida ka dhacay muslimiinta dhexdooda masaladii ugu horreysay waay masaladii ugu horreysay taqriiban baa la odhan karaa saxaabada ridwaanullah calayhim intuu nebigu noolaa salawatullahi wasalaamu calayh ayay maalin maalmaha ka mid a ka doodeen masaladan qadarka nebigaa marka ku soo baxay sal alla alay wasalam iyagoo nimbe uu aayad qur-aanka soo qabsanayo daliishanayo isagoo nebiga wejigiisa badelanyahayo xanaaqsayn markaasaa wuxuu ku yidhi sidaa laydinma amrin inaad qur-aanka ilaahay isku garaacdaan oo nimbe aayad soo qabsano sidaa ilahay idinma amrin subxana watacaala waana waxay ummadihii hore ku halaagsameen qur-aanka wixii macnihiisa aada garataanna ku camalfala waxaad garan weydaanna ilaahay subxaana watacaala u daayay marka kadibna taariikhda islaamka firqooyinkii ugu horeeyey ee jidka ka baxa ama khaldamaay nimankaa qadariyada la yidhaahda ee yani magacaa wata oo mas'aladan ku simbirixday ama ku khaldamay ayaa macnaha ugu horreeyey baa laidhahda marka yani kooxii ugu horreeyay ku jiraan taqriiban dadka marka qadarka diidan oo ilaahi subxaana watacaala waxba horay uma qorshaynin odhanaya macnaha waxay leeyihiin waxa ilaahay wuxuu ka war helaa uun markuu dhaca buu ka war helaaba ogaansho hore uu ogaama jirin qoraal hore uu ku sameeyeyna ma jirin kawarhayn hore ma jirin markuu dhacay wuxuu ka war helaa saas qolo marka qoladaas weeye qolana waxay leeyihiin ilaahi subxaana watacaala hore wuxuu qadaray oo qadarka way sugayaan laakiin sugitaanka qadarka waxoogaa huluw ku sameynaya waxa sugbayaano waxay leeyihin ilaahi subxaana watacaala wax uusan qadarin wax kasta asagaa qadaray sidaas waa sax laakiin addoommadii iyo makhluuqaadkii ilaahay abuurtay subxaana watacaala oo ilaa xaddi maa iraado iyo doonitaan iyo ikhtiyaar uu ilaahay siiyo subxaana watacaala diisa ku xilan ayaa waxay leeyihiin addoommadu waaba qasban yihiin waxala waxay samaynayaan sida usha gacantaada ku furteysaa doonta aad waxagu noqonay markaad doontana aad ka daynayso iyo addoommadu ilahay weyi meesha waxay doonayaan inay kasoo saaraan oo tabriiriyaan addoommadu yani wax dembi aba wax dembi oo loo haysto maba jiraba waa un la wataa meeshii doonaa la gelinaya meeshii doonaa laga saaraya wixii doona lagu samaynaya laakiin ayagu wax iraadaa iyo wax doonitaan iyo wax khiyaara ma laha saas daraaddeed maxaa lagu eedayn maxaa lagu cadaabaya inta la cadaabtay halkaasi marka waxa weeyaan iyaguna iyo shubadaha kasoo saaraya kulligood isku dar waxa weeye waa niman khayr daro wey nabiguna sal alla alay wasalam xadiid ay culimada qaarkood saxiixiyaan ayuu wuxuu ku leeyahay alqadariyatu majuusu hadihi lumma nimanka qadariyada la yidhahdo ummaddan nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh majuusteedii wey hadday xanuunsadaan ha booqanina bu nabigu sal alay slam hadday dhintaanna janaazadooda ha ka qeybgelina taqriiban marka inay gaala yihiin baa umuuqata inay gaala yihiin ayaa ka muuqata sidaas bay macana ummad walba majuus bay leedahay majuuska ummadana waa nimanka qadariyiinta la yidhahda qadarka diida wey macnaha ama quluwi ku samey marka madhabka ahlusunna waljamaca waxa way saxda ah ilaahay subxaana watacaala wax walba horuu ogaa oo horuu u qorsheeyey wax uusan isagu qorsheenina adduunkaba dhacayo ha qorsheeye markuu ogaaday kadibna waa qoray baxmaxfuudka ku qoray markuu qoray kadibna markuu damacsan yahay inuu sameeyo ayuu doonaa iraadadiisa iyo doonitaankiisa iyo mashiicadiisa kadibna wuu sameeyaa afartaa marxalo ayuu maraa ilaahay subxaana watacaala isagu awoodda buuxda ha lahaado haddana addoommada ilahay wuxuu siiyey nooc mashiica ah nooc doonitaana wax ku dooni karaan wax ku dooran karaan wax ku diidi karaan wax ku ogolaan karaan ayuu siiyey waana midda xilka iyo mas-uuliyadda lagu saaro hadday khaldamaan loogu cadaabayo hadday saxmaanna yani waxa weyaan abaalgudka loogu siinay laakiin doonitaankooda iyo mashiicaduusa ilahay bay raacsantaha subxana watacala sidaas waa madhabka saxda ee ahlusunna waljamaaca kitaabka alihi sunada nabi sal alay slam saas tusaya wa qaala ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar wuxuu yidhi wladii nafsi ibni cumara waxaan ku dhaartay allaha nafsa ibni cumar ay biyadihi gacantiisa ku jirteen low kaana haddii uu ahaan lahaa liaxadihim nimankaa qadarka diidan midkood hadduu uu ahaan lahaa mithlu uxudin buurta uxud oo kale wax lamid ah dahaban oo dahab ah uma markaa kadibna anfaqahu uu bixiyo fii sabiili llahi jidka ilahay uu ku nafaqeeyo ilahay dartii uu bixiyo maa qabilahu allahu ilayh ilahay kamuusan aqbalan minhu xaggiisa xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo bilqadari qadarka ilaa uu ka rumeeyo uma markaa kadibna istadalla wuxuu soo deliishaday cabdullahi bni cumar biqowli nabiy sal lay sl nabiga hadalkiisu soo deliishaday الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حديث كان سودة الشديد قوهم سلام حديث إيمان وحلين هذا إيمان كتبت الشمدة جيه النار نكبت باني وإن هذه الله الرميسو ملائكتي سالرميسو كتبتي سالرميسو رسوشي سأل رميسو وصادري ما لنت آخر الإسلام سابتم دون أوت رميسو سيدو كلنا أوت رميسو قدر كان wixii ilaahay horay inuu u qorshay wax walba kiisa khayrkaa iyo kiisa sharkaa yani ka aada adigu khayrka u aragto iyo kaa sharka u aragtaba labadaba inay xagga ilahay ka yimaadeen subxana watacala hadalka cabdullahi bni cumar wuxuu ku yidhi waagii saxaabada awaakirtoodii intaynan iyagoo weli wax ka joogaan yaan saas sheegnayba fikradani ay soo baxday qadarkoo la diido marka ninkii ugu horeeyey ee arrinkan keeneen inta la garanayna macbud aljuhani ninkii la odhan jiray ayuu ahaa laba nin oo markaa taabiciintii ka mid ahaa oo yaxya bnu yacmur iyo xumayd bni cabdiraxmaan alximyari ayaa marka soo tegey oo waxay soo aadeen xaj bay soo aadeen markaasaa markay yimaadeen ayaa waxay yidhaahdeen bal saxaabadii nebiga wax ka mid ah inaan la kulanno sooma ficnaakeen oo aan weydiino yani waxyaalaha ciraaq iyo basar yani meesha dhulkan aan joognay waxyaalihi laga sheeg sheegahaya iyo qadarka iyo nimankii diidanaa iyo macbad wixii uu la yimid iyo inaan wax ka wareysano saxaabadii nebiga wixii ka joogay sooma ficnaatay haa buu yidhi kii kale markaasaa ilaahay wuxuu nawaafijiyey buu yihi cabdullahi bni cumar oo masaajidkii gelay cabdullahi bni cumarka dhinacyaha ka gallay suu dhinacu ka gala dhinaca ka gala waa raacnay markaasaan la hadlay waxaan ku nidhi ya cabdullahi abu cabdiraxmaanow xagganaga waxaa ka daahiray waa ardulciraaq waxaa ka daahiray niman qur-aanka akrinay cilmigana aada u raacraacay oo sheeganaya inuusan wax horey loo qorshayeyba jirin ilahay inuusan horeyba wax u qadarin arrinkuna uu iska cusli yani arrinku inuu markaa u dhaco uun cusub yahay wax ka horreeyana uusan jirin cilmi ilaahayna uusan ka horreynin saasay sheeganayaan waa hullaatu qadariya qadariyadda hullaadooda way nimanka sii fog way macna marka arrinkaasa xagganaga ka soo baxayba ka warramay markaasaa wuxuu ku yidhi idaa laqiita ulaaika faakbirhum annii minhum bari wa annahum minii bura'aa markaasuu hadalka yidhi wuxuu yidhi haddaad la kulantaan nimankaa waxaad u sheegtaan haddaan cabdullahi ibni cumar ahay inaan beri ka ahay iyaguna inay beri iga yihiin hadalkuna markaa ku xusiyey waxaan ku dhaartay buu yihi allaha cabdullaahi ibni cumar naftiisu ay gacantiisa ku jirtee midkood haddii buurta uxud wax la egoo dahab ah uu haysan lahaa oo ilaahay jidkiisiiyo sadaqa uu ku bixin lahaa ma lagama aqbalinoo ilahay kama yeedan subxana watacala ilaa uu qadarka ka rumeeyo ilaa uu qadarka rumeyo macnaa waxa weeyaan waxaan looga looga qaadanaynin oo looga aqbalaynin waa gaal waa gaal ciddaan qadarka rumaynin macnaha muusan islaamin way hadduusan islaaminna waxba ilahay ka aqbali maayo subxana watacala ama uxud ha la ekaato ama ha ka weynaato wax alla wuxuu la yimaado wax laga aqbalay ma jiro macnaha saasu marka cabdullaahi uu wataa oo ficlana saas weeye maxaa yeelay asasiyaadka iyo arkaanta waaweyn ee diintay ka mid tahayo ruuxaan rumaynin muusan islaamin xataa salaad kastaa soonku doona ha soomo wuxuu doona hala yimaado wa qaala ibni cumar cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi waladii alla ayaan ku dhaartay nafsii nafsay nafsu ibni cumara ibni cumar naftiis ay biyadii gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low kaana haddii uu ahaan lahaa liaxadihim midkood nimanka hadalkaa yidhi ee qadarka diiday midkood haddii uu ahaan lahaa mithlu uxudin uxud buurta leelada wax la mid oo kale dahaban oo dahaba uma marka kadibna anfaqahu uu bixin lahaa fii sabiili lahi jidka ilahay uu ku bixin lahaa maa qabilahu allahu ilahay kamuusan aqbalan minhu xaggiisa lagama gudoomeen waxbana lagama siiyooyo macana xataa yu'mina ilaa uu rumeeyo bilqadari ilaa qadarka uu rumeeyo